hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa warbixin ay shalay ka soo saartay magaalada nairobi kaga hadashay gabadfallo ay sheegtay in laga geystay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan weerar ka dhacay gobolka dabayaaqadii bishii may sanadkan labada kun toddoba-iyo toban oo ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku gubeen tuulooyin dad badan oo rayid ahna ay ku afduubteen wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ka wareystay letita beder oo ah cilmibaare sare oo human rights watch u qaabilsan africa oo ka mid ahayd dadkii soo ururiyey warbixintan waxa uu la xidhiiray iyadoo uu ku sugan magaalada london warbixintan ayuuna nooga diyaariyey sida ay warbixinteeda ku sheegtay hay-adda human rights watch dagaalyahanada al-shabaab ayaa qafaasho dad riyada dhacay xoolo islamarkaana dab qabadsiiyey guryo taasoo keentay in dad ka badan shan iyo toban kun ay ka barakacaan deegaanadooda letitia bayther oo ah cilmi baare sare oo human rights watch u qaabilsan africa oo aan kula xiriiray qadka teleefonka ee london ayaan weydiiyey nuxurka warbixintan dabayaaqadii bishii may ee sanadkan ayaa al-shabaab waxay weerar ku qaadeen bay tiri ilaa iyo siddeed iyo toban tuulo oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose waxay gudaha u galeen tuulooyin oo ay dab qabadsiiyeen guryihii ku yaalay waxay dhaceen xoolihii dadka iyagoo sii afduubtay tobannaan qof oo ay ku jireen odayaal kuwa oo ay muddo toddobaadyo ah ku hayeen deegaanka mubaarak warbixintan ayaa soo baxday ku dhowaad saddex bilood kadib markii tuulooyinkaasi la weeraray letitia beyther oo warbixintan wax ka qortay ayaan weydiiyey waxa ay hay-adeedu ku salaysay waxaan si toosa ugu waraystay bay tiri magaalada muqdisho dad ka soo qaxay tuulooyinka oo soo gabaadgalay ama nolol ka soo raadsaday xeryaha barakacayaasha waxaa kaloo aan la hadlay bay tiri odayaasha deegaanka iyo dadku xeel dheer arrimaha gobolka waxaan sidoo kale qiimeyn ku samaynay sawirada yaxgacmeedku uu ka qaaday dhammaan tuulooyinka la dhibaateeyey waxaana nooga soo baxday bay tiri gaar ahaan khasaaraha iyo burburka la gaarsiiyey siddeed iyo toban tuulo gobolka shabeellaha hoose oo ka mida gobolada ugu wax soo saarka badan ee soomaaliya ayaa muddo dheer waxaa ka socday dagaallo u dhexeeya maleeshiya beeleedye iska soo horjeeda ciidamada dowladda federaalka ah ciidamada midooda afrika oo dhinaca iyo kuwa al-shabaab laakiin saameynta ugu weyn waxaa ku yeeshay dagaalka u dhexeeya laba beelood oo awoodda gobolka isku haysta oo soo noqnoqonayay tan iyo sanadkii labada kun saddex iyo tobankii colaadaasi ayaa sida hay-addu ay sheegtay saameyn weyn ku yeelatay dadka rayidka ah letitia bayther waxay tiri dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka laba beelood oo gobolka ku hardamaya ayaa u nuguleeyey dadka rayidka ah in colaada dhexdooda ah lagu waxyeelayo al-shabaab yanaha dhinaca ayay ka tahay dhibaatada dadka rayidka ah ee gobolka lagu hayo waxaa kaloo qayb ka ah bay tiri qaar ka mida ciidamada dowladda oo la kala jirsaday maleeshiya beeleedyada ishaya marka iyadoo xaaladdu ay sidaa u murugsan tahay ayaanay jirin haba yaraatee wax laga qabtay si loo xalliyo halka ay colaaddu salka ku hayso lamana xaqiijin in kuwa dhibaatada geystaa lala xisaabtamo al-shabaab ayaa sida ay hay-addu sheegtay geeyey odayaashii iyo dadkii ay ka afduubteen tuulooyinkan oo badankood hoostaga degmada namber konton deegaanada kale ee ku dhow webiga shabeelle ee ay gacanta ku hayaan warbixinta hay-adda human rights watch waxa ay soo xiganaysaa qaramada midoobey oo sheegtay in dagaal ka dhacay lamber konton muddadii u dhexaysay kow iyo labaatankii ilaa iyo saddex iyo labaatankii bishii may ee sanadkan uu ururka al-shabaab ku afduubtay qiyaastii toddobaatan qof oo ay ku jiraan dumar iyo carruur letitia bayther ayaan weydiiyey waxaa xog ah oo ay ka hayaan halka ay dadkaasi ku dambeeyeen tobaniyo raga oo aan hubaysnayn oo u badan odayaal dhaqameedyo ayay al-shabaab qafaalatay gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeeyey ee bishii may bay tiri qaar ka mida gaar ahaan odayaashii ugu magaca dheeraa bulshada ayaa la geeyey deegaanka mubaarak waxaana loo sheegay bay tiri in lagu hayay goob ay dadka ku xabisaan oo cooshado ka samaysan qaar kale waxaa lagu sii daayey wadaxaajoodyo ay sii deyntooda ka galeen odayaasha dhaqanka welina waxaa jira tiro dadkaasi ka mid ah oo aan aaminsannahay in weli halkaasi lagu hayo bay tiri letitia bayther ayaa ka hadashay xaaladda xabsiyada dadkaasi lagu hayay kuwii la sii daayey waxay noo sheegeen bay tiri in xaaladda goobahaasi ay ku xiriraayeen ay ahayd mid aad u foolxun oo aan biyo loo ogolayn oo maalintiina hal mar cunto aan ku filnayn la siin jiray mid ka mid a raggii halkaasi lagu xiray ayaana u dhintay bay tiri shuban ka dhex dilaacay iyagoo aan helin dawo qaramada midoobey waxay sheegtay sida warbixintan human rights ay soo xiganayso in ku dhowaad boqol guri lagu gubay weeraro lagu qaaday degmada marka sidoo kalena saddex labaatankii mey guryo lagu gubay deegaanada muuri iyo lomber konton sida ay sheegtay qaramada midoobey shan iyo toban kun iyo laba boqol iyo afartan qof ayaa ku barabacay weeraradii ba'naa ee dhacay intii u dhexaysay kow iyo labaatankii ilaa iyo afar iyo labaatankii bishii mey latiishia beyther ayaa ka hadashay xaaladda dadkaasi colaadu ay saamaysay dadka waxay ahaayeen bay tiri bulsho danyara oo la tacaalayay dhibaatadii ka soo gaartay bilo badan oo dalku abaar ku jiray qaar badan oo ka mid ah dadkii gobolka ka soo qaxay oo aan kula hadlay bay tiri muqdisho markii ay yimaadeen ayaa ii sheegay inay u adkaysanayeen handadaad joogto ah oo ay al-shabaab ku haysay iyadoo ku amraysay inay deegaanada ka tagaan iyo dhibaatada kale ee bani aadnimo laakiin ay soo carareen markii laantii ugu dambeysay ee ay haysteen la gooyey oo la gubay guryahoodii human rights waxay sheegtay in xadgudubyada dadka rayidka ka dhanka ah iyo colaadda wejibadanta ah ee gobolka ka jirta ay badday dad badan inay nolosha ku adkaato carruurtoodana ay mustaqbal beelaan waxay sheegtay in ciidamada midowda afrika ay qayb ka yihiin dhinacyada dadka ku xadgudbaya waxaan muddo sanado ah diiwaangelinaynay bay tiri dil aan loo aabayeelin oo ay ciidamada midowda afrika u geysteen dad shicib ah gaar ahaan magaalada aan xasiloonayn ee rabshadaha badan ay ka jiraan ee marka gobolka waxaa ka taagan bay tiri tabashooyin gaamuray oo ay qabaan dadka deegaanka oo aan waxba laga qaban dagaalla salka ku haya oo dad rayidah ay ku dhex dhinteen awoodda oo lagu hardamayo khayraad ama hanti la isku haysto waxaana dowladda looga baahan yahay bay tiri inaysan wax ka qaban oo keliya halka ay colaadda salka ku haysee laga doonayo inay xaqiijiso in ciidamo magaca dowladda sheeganaya ay dad dhibaateeyaan ciddii xadgudub geysatana lagula xisaabtamo hay-addu waxay sheegtay in dadka gobolka ka soo qaxaya badankood ay doonayaan inay ku noqdaan oo ay noloshooda iska sii wataan haddii wax laga qabto ammaanka lana difaaco xuquuqdooda qaar ka mida dadkii aan la hadlay ayaan weydiiyey bay tiri laticia waxa ay ku qaadanayso inay tuulooyinkoodii ama magaalooyinkoodii ay ku noqdaan qaar waxay ii sheegeen in guryahoodii la gubay xoolahoodiina la qaatay oo aysan jirin wax ay halkaasi ugu noqdaan laakiin badankood ayaa ii sheegay inay noqonayaan haddii ay ammaan ku helayaan oo la difaacayo xuquuqdooda shabeellaha hoose waa gobol beerashada ku wanaagsan kaasoo tan iyo burburkii soomaaliya ee kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ay ka dhacayeen dagaala beeleedyo salka ku haya dhul ganacsi iyo siyaasad wixii ka dambeeyey labada kun labaiyo tobankii ciidamada amisom oo kaashanaya kuwa dowladda soomaaliya ayaa deegaano muhima oo gobolkaasi ka tirsan ka qabsaday ururka al-shabaab oo ka talinayay tan iyo labada kun iyo sideedii aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa noo diyaariyey maxamed colaad xasan oo stuudiyo ah ugu helaya dhegeystayaal waxaad warbixintaas ka heli kartaan boggeena internetka ee v o a somali dt com